goobaha jirdhiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa kusoo badanaya dhalinyarada ku biiraya calamiitada ama jirdhiska islamarkaana diiradda saaraya caafimaadka quruxda jirka iyo ilaalinta caafimaadkooda maskaxeed ujeedka dhalinyaradan ay u bilaabeen inay tagaan goobaha jirdhiska ayaa waxaa ka mid ah inay ka fogaadaan istresska si ay u helaan jir caafimaad qaba oo qurux badan haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada taga goobaha jirdhiska ah ee magaalada beledweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay jirdhiska kenadiid xuseen sandhool kana mid ah bahda fitnesska deero jim ama deera fitness qof walba sida u garanaayo runtii su-aashaada haddaan usoo laabto waa su-aal muhiima dhallinyarada hadda maanta waxay fahmeen caafimaadka inuu ku jiro jirdhiska sababtoo tahay jirdhisku sidiisaba waxaa waaye jir caafimaad leh ayaa maskax caafimaadle leh marka dhallinyarada dhammaantood rag iyo dumarba waxay fahmeen caafimaadkooda inuu ku jiro jirdhiska dadka markii horeeta ma aysan ku baraarugsanayn waxtarka uu leeyahay jiimka laakiin waayahan dambe way fahmeen waxaan soo marnay magaaladan beledweyne xilli aan boorsada u sidana jiimka markaan aadayna bulshada dhan ay nala yaabayaan laakiin hadda ayagaa kaaga horreeyba goobii fitneska maxaa yeelay waxaa wax iska beddelay jirkoodii waxaa wax iska beddelay caafimaadkoodii waxaa wax iska beddelay muuqoodii inta runtii waxaa jira dad badan oo aan jiimka fursad u helin jirkaaga oo diyaarisa dhidid badan oo samayso maanta dadkeen xafiisay wada fadhiyaan sidaa ka warqabto xafiis oo fadhiyaa biibitooyinkaa la wada fadhiyaa dhallinyaradii wax camala lama hayo shaaxa lacaba waa la soo kaca waa la cuna waa la seexanaa marka biri qofkii asoo dhallinyaro ah oo labaatan jir soddon jir ah ilaa afartan jir ayaa waxaa lagu sheegayaa karastrool sokortan waaba iska dabiiciba dhiikarka sidoo kaleeto laakiin karastrool haddaa maqasho waxaa waaye jirkaas oo friista waa dhaqaaqaan laynoo dhidud badan aan la gubin iyo dheefshiidka qofka oo aana shaqaynin aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay magacaygu axmed naaji maxamed yuusuf kana mid aha dhallinyarada magaalada beledweyne kana mid aha ardayda dhigata deere fitness haddii aan warbixinkaas iyo deere fitness wallaahi wax loo baahnaay oo magaalada beledweyne u baahnayd oo in badan badan badan badan lagu tahamayo waaye dadka keeneen waxaan leenahay ajri xasanaad allah ka siiyo wax badan ayay noo qabteen anigaan hadda a kula hadlaayo life stylekeyga waad u jeedaa sida ahaa jirana waa taqaanaa nin magaalada joogi jira ahay kiilo ahay haddana waxaa ahay sagaashan kiilaan ahay inta kiilo u dhexaysa waad dareemi kartaa ay soo jaray ilaahana mahad iskale awalan subxaana wa tacaala iyo deere fitness iyo iyo macallimiinta deere fitness marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay wax weyn weyn weyn oo aad u weynay qabatay wallahi in horta jirka la dhiso waa caafimaad ayuu leeyahay hadda ujeedaa jirkayga waxaa dhidid ka baxaayo ugu yaraan afar liitar oo biyaha ay ka baxdaa waxaasna waxaa waaye caafimaadkaaga ayay waxay u qaadanaysaa wax weyn ay kuusoo kordhinaysaa malaria iska duri xitaa ma xasuusta bal xaqiiqda haddaa kaaga hadlo waxaasna waxaa waaye jirkayga markuu jirkaa jir caafimaad helo jir dhisan oo micnaha oo wasaqda iska saaro caafimaad helo marka waxaan leeyahay dhalinyarada magaalada beledweyne dadka malaayacniga meelaha iskaga fadhiyo waxay kunada yariiskoo lagaa qaadaya ha u maleen wax weyn caafimaadkaada ayaa ku jiro jirkaagana wuu dhismaaya haddii aad u baahan tahay jirka in kor lagugu qaado oo karow ab aas rabtay inaad samaysidna waa lagu samaynaya haddaad caado tahay haddii aad cayilan tahayna waa lagu caataynaya